bismillaahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal saaxiibayaal kusoo dhawaada warka habeynimo ee raadiyo beerulo qodobada ugu doora karoon aad ku maqli doontaa warkeena habeenam waxaa ka mid ah haween ku nool beledweyne oo bilaabay qorshe ay ku dhimayaan miisaanka jirkooda maamulka gobolka banaadir oo dhagax dhigay warta siigaale oo biyo qabad u ah ilaa iyo toddoba degmo ololaha qaliimada carruurta wadnaha oo ka duleela oo lagu soo gabagabeeyey muqdisho ololo nadaafadeed oo laga sameeyey waddo muhiima oo ku taala magaalada muqdisho akhbaarahaad kadib waddan waxaad ku maqli doontaa soo galootiga laga soo tarxiilay maraykanka oo gaaray rawanda waa habeenimo khamiisay sii bixayso jimcana ay soo galayso taariikhduna ay ku asiisan tahay siddeed iyo labaatanka bisha sideedaad labada kun shan iyo labaatanka waxaad maqasheen warkiyo kooban haatan kusoo dhawaada isagiyo fidsan haween ku nool beledweyne ayaa bilaabay qorshe ay ku dhimayaan miisaanka jirkooda sida warbixintan ugu faahfaahinayso xawilulaadan xuseen haweenkan oo ku nool magaalada beledweyne ayaa bilaabay dadaalla ay ku dhimayaan miisaanka jirkooda iyo xanuunada ka dhalan kara aalamiita la-aanta sida sokorta iyo dufanka jirka iyagoo socod ka bilaaba subax kasta suuqa daraawiishta waxa ayna tagaan duleedka magaalada si ay iskaga keenaan dhidid badan haweenkan ayaa koox koox isku raaca iyagoo adeegsanaya laamiga dheer ee dhex mara magaalada qaar ka mid a haweenkan ayaa raadiyo beerulo uga waramay dadaalada ay ugu jiraan sidii ay u dhimi lahaayeen miisaanka jirkooda iyo goobaha ay ku tagaan socodka waxaan ka mid nahay dhalinyarada ku caalamidee susubixii janta kundisho ilaa iyo dayax ilaa waxaan nahay boqol gabdhood oo isku xiran oo tiim tiim ah oo caalamiteeyo caalimidadaasoo u aragnay in jirkeena miisaan badan uu ku lumin karo ama miisaan badan ay ugu dayi karaan limitada subaxi laga baxaayo qof walba xaafadiisa uu ka baxaayo ilaa shan kilomitr la lugeynayo waxaa u arkay yani ahaan miisaan inuu iga dayi karo oo jirkeygii uu qurux badnaan karo oo isbedel igu dhici karo waxaa sharaf iyo inaan ka mid ahay dhalinyaro subaxi ku aalamiitay wadada dheer ee laamiga sidoo kale waxaan socnaa ku dhawaad shan ilaa lix kiilo oo mitir ah waxaan aadnaa meelo kale fog oo kala duwan sida dayax janta erideed inaan tagno haddii aan ka hadlo waxyar socodka subaxii waa bilowga nolosha waana waqtiga ugu wanaagsan iyo qofku helaya hawo nadiif ah iyo tamar cusub sidoo kale qofka miisaanka ku dhiban miisaankan wuu iska jarayaa dhanka hilibkana sidoo kale wuu ka saaciidayaa socodkaas waxaan subaxii u baxnaa socod subaxii bacda salaad annagoo koox ah oo gaarayna boqol ruux waxaan ka baxnaa xaafado kala duwan aniga khaasatan waxaan ka baxaa xaafada kooshin waxaan tagnaa dayax waxaana jarnaa qiyaastii shan kilomitir kooxdan la socda qofba ujeedo gooniya buu ka leeyahay socodka ani ahaan waxaan ku dareemaa farxad fikirka badan oo iga yaraado maalinteyda oo si qurux badan iigu dhammaato sidoo kale waxaa ahaa qof miisaankeeda uu saa'id yahay hadda wuu isdhimay alxamdulilah doctor ibraahim cusmaan oo ka mid a dhakhaatiirta magaalada beledweyn oo u waramay raadiyo beerula ayaa bogaadiyey haweenkan isagoo sheegay in socodka caafimaadku uu wanaagsan yahay loogana hortago cudurro ay ka mid tahay sokorta waxaa kaloo jiro inta badan bukaanadayna aan kula talinaa in ay sameeyaan exercise ama socod fara badan kaas oo loogu gol leeyahay in uu jirka bixiyo dhidid fara badan oo qashinsaar fiican uu sameeyo alxamdulilah taladii iyo wacyigelintii aan bulshada u sameynay waxaad moodaa inay shaqaysay oo hadda gruubyo fara badan afarta xaafadood ee degmada beledweyne ka kala socda inay u kala guushaan ayagoo galaya socod dheer xiliyada qaboobaha sida aroortii hore subaxdii iyo habeenkii inta badan si loo yareeyo overweightka ama miisaanka faraha badan ay leeyihiin dadka isaga dhimaan iyo in ay iska yareeyaan sokorta faraha badan ee jirkooda la fariisatay iyo in ay kala kiciyaan dhiigooda si dareeraha jirka uusana dufan fara badan uga samaysmin marka aada iyo aad ayaan u bowaadinaya aan u boorinayaa dadka socodka inta badan sameeyo gruubyada isku xiran ee afarta xaafadood socodka dheer ka sameeyo waxaan leeyahay wada waa qaadateen taladii a idiin soo jeedin haddaanaan dhakhaatiirta gobolka hiiraan qaasatan degmada beledweyne waxaan leeyahay waa mahadsantihiin tiimamka waxay isugu jiraan rag iyo dumar kuwaas oo u kala guusho meelo fogfog qaar waxay socdaan ten kilomitr qaar waxay socdaan shan kilomitr qaarna waxay socdaan laba kilomitr iyo bar marka aada ayaan u bogaadinayaa gruubyada socodyada dhadheer gala iyo kuwa socodka gagaaban iyo kuwa socodka dhexdhexaadka ah mar walba waa muhiim inuu qofka uu socdo exercise oo sameeyo
haweenka sameeya socodka ayaa isugu jiro kuwa ay dhakhaatiir u soo qoreen iyo kuwa iska saara xeyrta jirka si ay u yeeshaan muuqaal qurux badan maamulka gobolka banaadir ayaa dhagax dhigay warta siigaale oo biiqbad u ah ilaa iyo toddoba degmo sida warbixintan ugu faahfaahinayso sahra ibraahim dhicisow gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho doctor xasan maxamed xuseen muungaab ayaa maanta dhagax dhigay dhismaha warta siigaale ee degmada hodantaasi oo ah warta ugu weyn caasimadda islamarkaana biiqabada u ah ilaa toddoba degmo oo ka tirsan magaalada munaasabadda dhagaxdhigga ayaa waxaa ka qayb galay guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda mudane maxamed axmed diiriye yabo gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud mudane cabdimijiid daahir aadan gudoomiyaha degmada hodan mudane cali faahle iyo agaasimayaal ka tirsan maamulka gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir doctor xasan maxamed xuseen muungaab ayaa sheegay in iyadoo laga faa'iideysanayo mashruuca nagaad ay dowladdu u suurto gashay dhagax dhigga dhismaha warta siigaale halkan waxaan ku dhagax dhignay sida aad maqlayseen ama aad arkaysaanba mashruuc lagu dayactirayo warta biyaha ee siigaale ee degmada hodan mashruucan wuxuu ka kooban yahay warta in la faarabixiyo marka hore oo wax alla wixii qashin ah laga saaro si wanaagsan loo faarabixiyo la qodo dabadeedna derbi lagu wareejiyo kadibna markii derbi lagu wareejiyo kadib bam lagu rakibo oo hadhow biyaha looga saaro biyahaasna kadib meelihii loogu talagalay tubooyinkii loogu talagalay la marsiiyo sida la sheegay wartan waxay maaragtay kafargaraysaa ugu yaraan toddoba degmo ayay maaragtay biyaha ka soo hoobto ayaa halkan ku soo aruuro dhibaatooyin fara badan iyo cabasho badan ayaa ka imaatay bulshada degmooyinkan gaar ahaan deegaankan degmadan oo runtii dhibaatooyin fara badan ku qabay mararka qaarkoodna biyaha intay tallaabaan dadkii xaafadaha ugu tegaayeen bacdimaa wartii aynan dayactir iyo faarabixin aynan heli muddo dhowr sano ah maanta alxamdulilah ilahay fadligiis dowladda hoosee xamar waxay ku guulaysatay iyadoo maaragtay meel marinaysa mashruuca nagaad in wartaan shaqadaas intaa la eg laga qabto warta siigaalaya ee degmada hodon iyo meelo kale oo ka mida magaalada muqdisho oo biyaha ay buux dhaafaan ayaa xilliyada roobabka sameeya fatahaado galaafta naf iyo maalba ololaha qalimada caruurta wadnaha ka duleela ayaa lagu soo gabagabeeyey muqdisho sida warbixinta inoogu faahfaahinayo maxamed yuusuf cabdulaahi wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cali xaaji aadam ayaa magaalada muqdisho kusoo xiray barnaamijka qaliimo dhinaca wadnaha loogu sameynayay ilaa iyo shan iyo toban caruur ah oo ay taageeraysay hay-adda hormuud salaa foundation munaasabadda lagu soo gabagabeynayay qaliimada waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta hay-adda hormuud salaa foundation iyo isbitaalka guuleeda cabdulaahi nuur cismaan guddoomiyaha hay-adda hormuud salaam foundation ayaa ka warbixiyey qaliimada maanta farxad ayay noo tahay inaan halkan kusoo gabagabeynayno barnaamijkan loogu sameeyey daweynta iyo qaliinka ilaa iyo afar iyo toban caruur ah sida naloo sheegay saddex iyo tobana la sameeyey midka afar iyo tobanaadna hadda loo sameynayo ayadoo qorshuhu ahaa shan iyo toban canug laakiin canug shan iyo tobanaad ee xaaladiisa wax iska bedeleen waxaan rabaa inaan mahad celiyo isbitaalka guuleed gaar ahaan xarunta qaybtiisa wadnaha dhakhaatiirta ka yimid ee dalka hindiya dhakhaatiirta soomaaliyeed uu hogaaminaya doctor moxamed nairobi muqdisho harti clinic iyo sidoo kale doctor maxamed guuleed oo madaxa qeybta wadnaha isbitaalka guuleed shaqadan wanaagsan oo ay u qabteen caruurta soomaaliyeed runtii ilmaha wadnaha ka xanuunsan iyo xaaladahooda muddooyinka ugu dambeeyey ayaan ayaan la shaqaynaynay ilmaha xaaladooda markaa aragtid iyo marka daweynka loo sameeyo kadib macnaha farqiga ay samaynayso wax caadiya ma ahan annagana haddii aan nahay hormud islam foundation waxaa mar kasta aan diyaar u nahay inaan taageerno bulshadii soomaaliyeed dadkeenni ay tahay waajibaad islaami ah iyo mid ummadeed intaba aan aaminsan nahay gaar ahaan caruurta barnaamijkan caruurta wadnaha ka xanuunsan runtii waxaan soo wadnay dhowrka sano lasoo dhaafay in badan aan taageerna barnaamijyo ka dhacay dalka gudihiisa iyo qaar dalka dibaddiisa intaba saddex iyo tobanka bishaan laba canug ayaan u dirnay dalka talyaaniga maantana canug kale ayaa baxay afar iyo tobanna horey usoo noqdeen oo talyaaniga mataqaanaa lagu soo sameeyey open heart surgery runtii aad iyo aad ayay xaalada isu bedeshay doctor cali xaaji aadan wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa hay-adda hormuud salaam foundation ku bogaadiyey taageeridda ay siiso dadkan danta yar waxaan sidoo kale u mahad celinayaa hormuud salaam foundation oo madaxooda ustaad cabdulahi uu nagala joogo oo barnaamijkan la-aantood uusan suuragali lahayn eena maalgeliyey barnaamijkan inuu qabsoomo dhammaan inta ka qayb qaadatay oo gacan ka geysatay waan u mahad celinaya waana bogaadinayaa waxay ii sheegeen inuu yahay kambeynkii toddobaad oo uusan ahayn kii koowaad oo dad soomaalistaan oo kale maaragta lagu qalayo caruur soomaaliyeed lagu badbaadinayo hay-adda hormuud salaam foundation ayaa wado dadaallo wax loogu qabanayo baahiyaha caafimaadka dadka danta yar ee aan awoodin in ay iska bixiyaan qarashka qaliimada olola nadaafad ayaa laga sameeyey wado muhiima ku taala magaalada muqdisho sida warbixintan ugu faahfaahinayso xaawlulaadan xuseen ololaha nadaafadda iyo bilic soo celinta ayaa waxaa si wadajir uga qayb qaatay xubno ka tirsan maamulka gobolka banaadir maamulada degmooyinka qaar ka mida ganacsatada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada xoghayaha maamulka gobolka banaadir marwa bilan bile maxamuud ayaa ka warantay ololahan iyadoo digniin u dirtay dadka ganacsiga kula hareeraha wadadan runtii maanta waa sidaad arkaysaan wadadan waxay ahayd wadadii saybiyaano iyo ex control isku xirto aad iyo aaday u wasaqaysnayd sidaad wada ogtihiin laakiin maanta alxamdulilaah waxaan maaragta ugu yaraan laba boqoloo qof ayaan soo gelinnay oo oloolo nadaafadeed ka wado runtii waad arkaysaan siday hadda nadiif u tahay sidaad ogtihiinba ololihii nadaafadeed ee socday maalmahan socona doono weligiis ayaan wadnaa waxaan maaragtay ka codsanaynaa dadweynaha gobolka banaadir deggan ee daafaha ee maaragtay laamiga deggan inay wasakda ay laamiga soo dhigayaan iyo nadaafad xumada runtii maanta meeshaan waxaad u malaysay qashin fud qashin weynihiiaa u malaysaa meeshaan waana meel ay degan yihiin dad degan yihiin dad ku ganacsanayaan oo ay maaragtay caafimaadkooda aysan ka fakeraynin runtii waxaa fiican in caafimaadka laga fekero inaa annagu keligeen waxba ma qaban karno waa inaa idinka maaragta aad gobolka banaadir dadweynaha degan bulshada degan inay nala shaqeeyaan waa haddaysan nala shaqaynin nadaafaddu sidaan iyo si ka daranay noqonaysaa annagu waxaan maaragta annagoo ka duulayno gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho titoor xasan maxamed xuseen muungaab oo amarkiisu iyo runtii bilic soo celinta maaragtay iyo nadaafadda ayaa nambar wan u ah ee gobolka banaadir annagoo taas ka duulayno weligeed way socon doontaa wuxuu maaragtay aad iyo aad aan uga mahad celinaynaa waxyaha maanta soo galay maamulka gobolka banaadir ayaa degmooyinka gobolka ka wado ololo nadaafadeed oo kor loogu qaadayo bilicda caasimadda si ay ula tartanto dhigeeda caasimadaha kale waxayna harsan qodobka dibadda ah balse waxaa kusoo dhawaataan xubinta sarafka suuqyada warka habeynimo
kulanti waxaana wanaagsan kusoo dhawaada xubinta sarafka suuqyada ee warka habeenimo oo waxaynu ku eegi doonaa habeennimadan qiimaha la iibiyo dharka ay xirtaan ragga macawiista hadraawi ayaa waxaa la iibiyaa shan iyo labaatan doolar midda albaqaari ayaa waxaa la iibiyaa soddon iyo shan doolar shaatiyada liishaha ayaa waxaa la iibiyaa toddoba doolar kuwo waxaa la iibiyaa afar doolar io bar cimaamadaha ayaa waxaa la iibiyaa lix doolar io bar kuwana saddex doolar kuwana laba doolar io bar shan doolar waxaa la iibiyaa fanaanadaha qaar saddex doolar io barna waxaa la iibiyaa sidoo kale fanaanadaha waega intaa xubinta sarafka suuqyada ay warka habeenimo
markaan akhbaaraadka dibadda toddoba soo galooti ah ayaa noqday kooxdii ugu horeysay ee laga soo tarxila dalka mareykanka ah ee la geeya dalka rwanda kooxdan ayaa halkaasi lagu geeyey heshiis cusub oo dhex maray dowladaha mareykanka iyo rwanda rwanda ayaa sheegtay in afar ka mid ah toddobadaasi qof ay sii joogi doonaan dalkaasi halka saddex kalena dib loogu celin doono dalalkooda madaxweynaha dalka mareykanka donald j trump ayaa markii uu xilka la wareegay ballan qaaday inuu tarxiili doono dadka sida sharci darada ku jooga dalka mareykanka warkii habeenimo ee raadiyo beerula waa eegantaa dhegeystayaal